Hay-adda Tender Light ayaa magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ka daafurtay mashruuca dadka danyarta loogu qaybinayo burjukooyin casri ah si looga hortago xaalufinta deegaanka. Mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona in ka badan toddoba boqol iyo konton ruux oo saddex boqol iyo sagaashan ka mid ah ay ku nool yihiin magaalada Burco halka saddex boqol iyo lixdan kalena ay ku nool yihiin laba iyo toban tuulo oo ku yaala gobolka Togdheer. Gudoomiyaha hay-adda Tender Light Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdi ayaa sharaxaya ahmiyadda mashruucan.
daafurkii qaybinta toddoba boqol iyo konton girgire oo nooca loogu talagalay inay beekhaamiyaan xaabada iyo dhuxusha isugu jira qaybintaas iyo daafurka loo samaynayo toddoba boqol iyo kontonkaa qoys oo runtii saddex boqol iyo sagaashan qoys burca gudaheeda iyo aydibiyada ku xeeran ay yihiin inta soo hadhayna ay yihiin deegaanada burca hoos yimaada degmada hoos yimaada ay ka mid tahay bani samatar duruqsi balidhiig riyo xidho qoyta dhammaan deegaanadaasi waxa ay runtii heli doonaan insha allahu girgirayaashan oo loogu talagalay isku duwo ku-xigeenka wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada somalilan ee gobolka togdheer sakariya muuse ayaa bogaadiyey mashruucan waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda candlelight oo maanta aanu mashruucan goobjooga aan u nahay toddoba boqol iyo konton qoys oo loo qaybinayo girgirayaal ku shaqaynaya laba qaybood xaabadii iyo iyo dhuxushii labadaba toddoba boqol oo qoys oo ka baxsan degmada burco iyo konton qoys oo degmada burco gudaheeda ah waxaanu aad ugu faraxsan nahay in mashruucani ay ka faa'iidaysanayaan lix i d b iyo afarta xaafadood ee magaalada iyo guud ahaan gobolka togdheer tuulooyinkiisa oo dhan qayb ka mid a aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa hayadda kandhalaydoo si fiican noola shaqaysa hadday deegaanka tahay iyo hadday caafimaadka tahay labadaba nagala shaqaysa ka wasaarad ahaan burjukooyinka casriga ee maanta qaybintooda laga daafuray magaalada burca ayaa inta badan lagu isticmaalaa dhuxul yar taasoo meesha ka saari doonto xaalufinta dhirta deegaanka oo dhibaatooyin badan ku qabaan dadka iyo duunyada